ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa siddeedda bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sacuudi carabiya oo laga xusay mid ka mida ciidaha reer galbeedka tirada dadka ku dhintay isbuurashadii dhowaan ka dhacday kuuriyada koonfureed oo kor u dhaaftay boqol iyo konton ruux mu'asasada alkataa'ib oo baahinaysa muuqaalo ay ka soo diyaarisay shirweynihii shanaad ee dhowaan u soo gebagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga ah maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha fagner iyo ciidamada xukuumadda boomaako oo xasuuq ka geystay gudaha dalka maali xabaal wadareedii ay ku aasnaayeen tobannaan ruux oo laga helay dalka itoobiya iyo sirdoonnada maraykanka iyo sacuudiga oo sheegay in iiraan ay qorshaynayso weerar ka dhan ah maamulka aala sacuud qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka dalka sacuudiga ayaa si weyn looga xusay ciid gaaleedka loo yaqaano holowinka xuska munaasabadan ayaana ka dhacday magaalada riyaad ee caasimadda waddankaas isbedelada akhlaaqeed iyo kuwa diineed ee ku yimid sacuudiga ayaa kasoo bilaabmay xilligii uu talada dalka qaybta weyn ku yeeshay maxamed bin salmaan oo ah dhaxal sugaha iyo ra'iisul wasaaraha maamulka aala sacuud dabaaldega holowinka ayaa la sheegaa in asalkiisa uu ka soo jeedo waddamada irelan iyo scotlan oo qarniyo laga xusi jiray marka xagaaga dhammaada ama bilowga jiilaalka ciida gaaleedka miilaadiga ee filintines iyo holowinka ayaa mamnuuc ka ahaan jiray dalka sacuudiga kuwaasoo hadda noqday kuwo dalka lagu xusi karo oo bannaan dhulka jasiiradda carabta oo uu nebiga sala allahu calayhi wasalam ka digay in ilaahay loogu shariig yeelo ayaa maalinba maalinta ka dambaysa loo soo waaridayaa dhaqamo islaamnimada ka baxsan wax yar ka hor unbay ahayd markii dowladda imaaraadka carabta ay furtay macbad weyn oo hinduuska ku caabudi doonaan asnaamta u samaysan qaabka lo'da سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed amiin ayaa soo jeedinaya wararka ka imanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa ku waramaya in tirada dhimasho ee isbuurashadii dhowaan ka dhacday dalkaasi ay kor u dhaaftay boqol iyo konton ruux madaxweynaha dalkaasi ayaa shaaciyey in tirada dhimashada ay gaartay boqol konton iyo lix ruux kadib markii ay isbuurasho ka dhacday goob saxmad ah oo ay dadka gaalada ah ku dhiganayeen dabaaldega waxa loogu yeero holoweyn oo ka mid ah ciidaha baadilka ah ee gaalada tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdada waxaa caasimada dalkaasi laga soo sheegayey in la helayay meedad hor leh oo ku nafwaayay isbuurashada shir jaraa-id oo uu madaxweynaha u qabtay saxaafadda ayuu ku sheegay in ay weli socdaan baaritaano ku aadan sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhacdadan ayna dib kala soo wadaagi doonaan wixii ka soo baxa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumaddiisu ay ehelada dadka ajaanibta ah ee ku dhintay isbuurashada ay ula tacaamuli doonto sida dadka u dhashay kuuriyada koonfureed oo kale mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda dalkaasi oo uu ku jiro wasiirka arrimaha gudaha ee kuuriyada koonfureed ayaa ka tacsiyeeyey dhacdadan taasi oo ay ku tilmaameen musiibo qaran cibaado gaaleedkan loo yaqaano holoweyn ayaa inta badan xiliyadan oo kale looga dabaaldegaa wadamada reer galbeedka iyo kuwa gaalada ah dadka isku soo baxay sanadkan ayaana ah kuwa ugu badan tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu dilaacay caabuqa korona dhinaca kale wararka naga soo gaaraya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in la helay xabaalwadareedyo ay ku aasan yihiin dad badan meydadka tobaneeyo ruux oo xabashi ah ayaa laga soo saaray xabaalwadareedyo ku yaala waqooyiga magaalada milaawi kuwaasi oo la sheegay in si qarsoodi ah ceego lagu dilay xogtan ayaa waxaa baahiyey wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka ingiriiska waxayna warbixintu sheegaysaa in dadkan ay u badan yihiin kuwa doonayay inay aadaan dalka koonfur afrika madaxda magaalada milaawi ayaa waxa ay sheegeen in laba xabaalwadareedyo ay kasoo saareen meedadka sagaal iyo labaatan ruux kuwaasi oo goor dambe la xaqiijiyey in ay ahaayeen dad tahriibayaal ah oo ka baxay etoobiya kuna sii jeeday koonfur afrika marinkan ayaa ka mid ah kuwa ugu badan ee ay isticmaalaan dadka tahriibayaasha ah waana waddo gaaraysa shan kun oo kilomitir taasi oo ay ku hareeraysan yihiin haliso kala duwan booliska dalka mosambiq ee qaaradda afrika ayaa isaguna dhankiisa waxa uu sheegay in usbuucyadii lasoo dhaafay ay heleen meedadka ku dhowaad boqol ruux kuwaasi oo saarnaa gaari xamuul ah iyagoona kusii jeeday isla koonfur afrika labadii sano ee lasoo dhaafay waxay ciidamada ilaalada xuduudaha ee dalka mosambiq heleen meedadka lixdan iyo afar ruux oo itoobiyaan ah kuwaasi oo ka yimid magaalada milaawi kuna sii jeeday dalka zimbabwe ee isla qaaradda afrika inta badan dadka afrikaanka ah ee doonaya inay tahriib ahaan ku galaan qaaradda yurub ayaa sii mara saxaraha qaaradda afrika halkaasi oo ay ku wajahaan dhibaatooyin adag iyadoona horey waddooyinkaasi ay ugu dhinteen kumanaan ruux geesta kale ilo wareedyo maxalli ah oo ku sugan dalka maali ayaa maleeshiyaadka calooshood u shaqaystayaasha fangar ee uu ruushka tababartay iyo ciidamada xukuumadda ruushka ku eedeeyey inay xasuuq wadareedyo ka geysteen gudaha dalka maali axaddii lasoo dhaafay ayaa lasoo warinayaa in calooshood ushaqaystayaasha fangar ay mandiqada mubiti ku dileen ugu yaraan saddex iyo toban ruux waxaana kala qayb qaatay ciidamada xukuumadda dalkaasi iyo shisheeyaha kale ee duulaanka ku jooga dalka maali xasuuqan ayaa waxaa barbar socday duqeymo ay maleeshiyaadkani ka geysteen mandiqada kuwaasi oo sidoo kale sababay in ay waxyaalo soo gaarto dadka rayidka ah mas-uul maxalli ah ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka fangar iyo ciidamada maali ay weerar ku qaadeen mandiqada iyagoona rasaas aan loo meeldayin ku furay dadka rayidka ah waxaana halkaasi ay ku dileen saddex iyo toban ruux halka ay qafaasheen tiro kale sidoo kale mas-uul kale oo maxalli ah ayaa isna dhankiisa waxa uu xaqiijiyey in dadka la dilay ay ku jirtay haweenay iyo laba carruur ah oo ay dhashay mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa isna soo warinaya in ciidamada huwanta ah ay xasuuq ka geysteen magaalada ayna si bareer ah u laayeen dad abriye ah oo aan waxba galabsan wakaalada wararka faransiiska a f b oo iyadana wareysatay mas-uuliyiin kale ayaa waxa ay dhankeeda sheegtay in tirada dhimashada ay tahay labaatan ruux oo rayid ah maleeshiyaadka fangar iyo ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ee maali ayaa sii xoojiyey tacadiyaadka ay ka geysanayaan gudaha dalka maali ugu dambeyn maraykanka iyo sacuudiga ayaa isdhaafsaday xogo la xiriira weerar ay iiraan la damacsan tahay sacuudiga wargeeska wall street journal oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan iyo sacuudiyaan isugu jira ayaa sheegaya in xukuumadda riyaad iyo washington ay isdhaafsadeen macluumaadka la xiriira weerar bahalnimo ah oo beegsada ahdaaf muhiim ah oo ay leedahay maamulka ali sacuud mas-uuliyiintan oo aan magacooda la shaacin ayaa waxa ay xaqiijiyeen in sirdoonka labada dhinac ay isdhaafsadeen macluumaadka ku aadan weeraro ka imaada dhanka xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxay intaasi ku dareen in maraykanka sacuudiga iyo dowladaha kale ee ku sugan dalkaasi ay foojignaan buuxdageliyeen ciidamadooda kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in iiraan ay damacsan tahay fulinta weerar ka dhan ah sacuudiga iyo maraykanka wargeeska oo soo xiganaya golaha ammaanka qaranka maraykanka ayaa sheegaya in xukuumadda washington ay ka walaacsan tahay digniinaha ka soo yaray sacuudiga islamarkaana ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan haddii iiraan ay qaaddo weerar kasta afhayeen u hadlay golaha ayaa yidhi waxaan ka walaacsannahay hanjabaadaha waxaan weli ku jirnaa xiriir joogto ah annagoo adeegsanayna sirdoonka iyo kanaalada militariga ee sacuudiga inkastoo muddooyinkii lasoo dhaafay uu sii xumaanayay xiriirka maraykanka iyo sacuudiga ayaa haddana waxaa mideynaya dagaalkooda ka dhanka ah xukuumadda shiicada ah ee iiraan waxaana geesta kale lasoo warinayaa inay sii kala fogaanayaan labada dhinac oo ah sacuudiga iyo maraykanka
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى waa hagaag mu'asasada alkataa'ib ayaa habeenadii lasoo dhaafay baahinaysay muuqaallo taxana ah oo ay ka soo diyaarisay shirweynihii shanaad ee dhowaan u soo gabagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga ah haddaba waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaad ee muuqaaladaas
كتاب الله دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد المؤتمر الخامس لعلماء الولايات الإسلامية البيان الختامي حكم الخارجين عن الشريعة ووجوب قتالهم دفعا وابتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد فقد قال تعالى وإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون انعقد لعلماء الولايات مؤتمرهم الخامس بتاريخ 24 ربيع الأول سنة 1444 تحت الشعار أولئك يدعون إلى النار الكفار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون للنظر في الأوضاع الحالية والبحث في المستجدات الجارية فيه وتداول العلماء في مؤتمرهم الأمور التالية حكم الإسلام في الحكومات القائمة على النظم العلمانية الفرق بين الدولة الإسلامية والدولة العلمانية واجب الشعب الصومالي المسلم تجاه الحكومات العلمانية حكم الجهاد إذا احتلت بلاد المسلمين واجب الشعب الصومالي تجاه تطبيق الشريعة أساليب الكفار في مواجهة دعوة الرسل وأتباعهم علماء السوء ودورهم في إضلال الأمة واحتلال أراضيها الخوارج من هم وبراءة المجاهدين من بدعتهم الإرجاء وأهله وموقف السلف منه التنصير والمنصرون وسبل مواجهته الفساد الأخلاقي وكيف مواجهته وبعد مداولات ومباحثات جرت الأيام أجمع العلماء المشاركون في المؤتمر وقرروا ما يلي أولا تأييد ما جاء في البيانات الختامية لمؤتمرات العلماء من واحد إلى أربعة ثانيا حكم, حكم الإسلام في الحكومات القائمة على النظم العلمانية ثالثا واجب الشعب الصومالي المسلم تجاه الحكومات العلمانية رابعا حكم الجهاد إذا احتلت بلاد المسلمين خامسا واجب الشعب المسلم الصومالي تجاه تطبيق الشريعة سادسا أساليب الكفار في مواجهة دعوة الرسل وأتباعهم وبالله التوفيق صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيان shirweynihii shanaad ee culummada wilaayaadka islaamiga kunna afar boqol iyo afartan afar hijiriga waxay culummada wilaayaadka islaamiga ah shirweynahoodii shanaad ee qabsoomay afar iyo labaatankii bishii saddexaad kunna afar boqol afartan afartii ilaa siddeed iyo labaatankii bishii saddexaad kun afar boqol afartan afartii uga niqaasheen masaa'il iyo mowduucyo dhowr ah kuwaasoo lagu caddeeyey xukunka sharciga ah iyo sida wax loo qaban karo mawaadicda lagu gorfeeyey shirka laguna faahfaahiyey fadwada sharciga ah ee laga soo saaray kulan weynaha waxaa ka mid ah kow xukunka islaamku ka qabo dowladaha calmaaniyiinta labo farqiga u dhaxeeya dowladda islaamiga ah iyo tan calmaaniga ah saddex waajibka shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah kaga aadan dowladaha calmaaniyiinta ah afar xukunka jihaadka wakhtiga la qabsada dhulka muslimiinta qodobka shanaad waajibka shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed ka saaran ku dhaqanka shareecada islaamka lix hababka gaaladu kula diriraan dacwada rususha iyo dadka raacay toddoba culamaa usuu iyo dowrkooda ku aadan baadiyeynta ummadda siddeed khawaarijta iyo in mujaahidiintu beri ka yihiin bidcadooda sagaal murji'ada iyo mowqifka ay salafku ka qaateen toban hay-adaha tansiirka ah iyo dadka faafiya diinta nasaarada iyo sidii looga hortegi lahaa kow iyo toban fasaadka akhlaaqiga ah iyo wadiiqada lagu hortegi karo waxaan culummada soomaaliyeed xasuusinaynaa inay alle keliya ka cabsadaan caradiisana ka magan galaan cadaabkiisana ka gaashaantaan risaalada si cad oo aan cabsi ku jirin dadka u gaarsiiyaan culummada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxay ummadda muslimka ee soomaaliyeed uga digayaan inay ku kadsoomaan culamo ku sheega diintooda ku iibsaday qiimo jaban culummada wilaayaadka islaamiga waxay qof kasta oo muslim ah u caddaynayaan indagaal in dagaalka maanta ka socda soomaaliya uu yahay dagaal u dhaxeeyo xaqa iyo baadilka xukuumadda soomaaliya ay tahay xukuumad diinta alla ka ridowday waajibka sharciga ah ay tahay in lala dagaalamo xukuumadda iyada ah waxay mujaahidiintu kula dagaalamayaan xukuumadda riddada federaalka soomaaliya kow inay gaalada ku garab siisay duulaanka ka dhanka islaamka iyo muslimiinta labo inay bannaysatay dhiigga qofka muslimka ah oo la jihaadaya gaalada saddex inay muslimiinta u gacan gelisay gaalada cawraadkoodana u muujisay afar inay hantidii muslimiinta iyo khayraadkoodii baylaha uga dhigtay gaalada iyadoo ay dadka muslimiinta ah la daalaadhacayaan fakhri iyo gaajo shan in shareecada alle ku bede ku beddelatay qawaaniin xeerar iyo dasaatiir wadci ah oo gaal laga soo minguuriyey kuna dhaqdo dhulka ay ka taliso toddoba inay bannaysatay cirdiga muslimiinta ee dhowrsan xurmadiisana ku xadgudubtay toddoba inay af iyo addinba kula dagaalamayso ku dhaqanka shareecada islaamka siddeed inay towxiidka la diriri mushrikiinta ku garab siiso faafinta shirkiga sagaal inay diinta dimuqraadiyada ah dalka ka hergeliso ku dhaqanto diinta islaamka ana ku jeesjeesto oo dhaleecayso toban inay fisqiga iyo fawaaxishta faafiso ummaddan u sharciyeyso kulamadii u dambeeyey ee guddoomiyaha baarlamaanka riddada ninka lagu magacaabo aadan madoobe ku yaboosanayay qowmuluudka reer yurub ayaa daliil cad inoogu filan haddaba haddii aan nahay culummada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka islaamka waxaan dadkeena leenahay waajib ayaa idin saaran inaad ammaanadaas xambaartaan dadkana gaarsiisaan kuna baaqdaan in dalka iyo dadka lagu xakumo shareecada islaamka oo kaamil ah xukunkana aan alle cid aan ahayn lala wadaajin hana uga teginina waajibka adinkoo ka baqaya in lagu laydinku tuhmo inaad mujaahidiinta xidhiir la leedihiin sababta ah hergelinta shareecada alla ma ahan wax ay la gaar tahay xarakatu shabaab mujaahidiin balse waa waajib saaran qof kasta oo muslim ah walilaahi alciza walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن وتجمعنا محبتنا وصدق القول في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت
guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah waasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت